baaritaankiibaa bilaabanaya guddi madax banaana loo saaray guddigaas ayaa soo saari doona eh, dadka ka dambeeyey hawshaas shaqaaqadaas inay dhacdo dadkaasay dhaqaas ku noqon doontaa in tallaabo waafiya waafaqsan sharciga tusaale u noqon doonta wax badan oo laga soo lasoo dhaafay oo mar kastana si eh, xal mastuura lagu dhamayn jiray aysan socon doonin talaa laga dheehan doona haddii la yidhaahdo hab waafaqsan garsoorka iyaan insha allah ka shaaqi doonaa si ay u helaan eh, dadkii dhintayna ma garanaysaa eh, xukun cadaalada kuwii dhibka geystayna loo mariyo xukun cadaalada duulaan guddigaasa nooga fadhinaa marka fariinta iyadu waa caddahay Een, ciidamada howlgal hadday galaan mararka qaarkood waxaa soo bixi kara een, cilado yaryar ciladahaasna waxaa lagu saaraa in tilmaamo cad laga baxsho waxna laga qabto Een, arrinta dhacday waa siday u sheegeen saaxiibaday waxaa u xirxiran dad fara badan Een, baaristiina waxaa mas-uulka ciidanka booliiska waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo la horgeyn doono sharciga cid walba oo ku xadgudubtay sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo agagaarkeeda oo runtii qabtay shaqo aad u fiican lagu ammaani karo shacabka soomaaliyeedna ay markhaati ka yihiin Een, badbaadisayna naf fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadow ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kaleba